halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha februarina waa saddex sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
muddo ku dhowaad laba bil ah oo xaniban soo saaridda baasaboorka soomaaliga ah taas oo saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ah ugu safri lahaa ma khataruu ku jiraa wax lagu qaada daan la helin ninkaas khataruu ku jiraa isbitaalka waxay ugu dhaheen baraalis soo noqonaa amba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen qaxootiga xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya xaalad nololeed oo adag oo la soo daristay kadib markii ay yaraadeen howlihii bani'aadanimo ee qaramada midoobay ee ka wada xeryahaasi waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dagaal dhex maray ciidamada ammaanka waddanka masar iyo kooxaha islaamiyiinta ee dalkaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
maraykanka ayaa ruushka uga digay cawaaqibta ka dhalan karaysa tallaabada uga baxay heshiiska xakamaynta hubka ay labada dowladoodba qaybta ka ahaayeen maraykanka ayaa dalka ruushka u diray digniin diblomaasiyadeed taas oo khatarta ka imaan karaysa ka bixitaanka heshiiska hubka nukleerka iyo xakamaynta hubka tallabadan oo siyaasiyiinta iyo dadka wax falanqeeya ay u arkaan inay kordhinayso tartan dhinaca hubka ah warar jimcihii shalay uu soo saaray madaxweyne donald trump ayaa waxa uu ku shaaciyey in maraykanku uu joojinayo ku dhaqankii tobanaanka sano ee soo socday ee heshiiska xoogaga hubka nukleerka isaga oo ruushku ku eedeeyey inay si ulakaca u jabiyeen heshiiskaasi hase yeeshee wakhti dambe oo isla shalay ahayd ayuu waxa uu trump uu ka hadlay arrintaasi isagaoo warfidiyeenadana u sheegay inaanu meesha ka saari karaynin suuragalnimada in mar kale heshiis la gaaro madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa magaalada miami ee gobolka florida ee dalkan maraykanka kulan kula yeeshay bulshada iyo hogaamiyeyaasha masaafuriska ee dalka venezuela waxaanu madaxweyne ku-xigeenka uu kulankan kula qaatay dadka musaafuriska ah xarunta macbad oo ay leeyihiin dadka ku hadla afka isbaanishka sidoo kale waxaa la filayaa inuu jeediyo khudbad kulan taageero loogu muujinayo oo ka dhacaysa isla goobta uu kulankan ka dhacay maalnimadii khamiista ayaa hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela yuan guedo waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay yimaadeen guriga qoyskiisa uu degan yahay ee magaalada caracas iyagoo isku dayayay inay cagajugleyn tusaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasiad ka dhegeysanaysaen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee saaka idaacadda aan idinkugu hayno muddo ka badan laba bilood ayaa waxaa xaniban samaynta baasaboorka soomaaliga ah xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo u safri lahaa xaalado caafimaad mid qoys iyo waxbarashoyntuba dowladda federaaliga ahi ayaan war rasmi ay ka soo saareen ilaayo hadda sababta keentay hakadka ku yimid samaynta baasaboorka soomaaliga falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa baasaboorka waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horeeya ay dowladda u qabato muwaadiniinteeda baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee ay qabto bulshada haddaba baasaboorka soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan laba bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaane kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad ardayda xiliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka xildhibaan yuusuf xaali jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka waxauuna ka waramayaa sida ay u taabatay muddada labada bilood ah ma sheegi karo laakiinse wiil aan ilmaadeerna muddo shan iyo toban cisho camal dhaawac ah oo yaala isbitaalka daarushifa baasaboorkiina waa samwaa sawirka u galay waxaa lagu geeyey migrationkan tegay goobta uu dhaawaca ku yahay oo lagu xanaaneynayo ku yaala isbitaal daarushifa la yidhaahdo baasaboorka marka waa la daabici waayey waa la waayey wiilasha dhalna waxay ugu dhaheen waa xiran yaha baasaboorka maamulkaan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo migrationka colonel coffy waa ii suurageli weyse inaan helo welina wiilka wuu yaalaa isbitaalka daarushifa aaduna tacbaan u yahay dhabarka ayaa bir uga jirtaa inkastoo aanan xaqiijin karin haddana dadka qaar aanu la hadalno waxay noo sheegeen inay jiraan dad xanuunsanaa oo daryeel caafimaad dibadda loogu qaadi lahaa oy u suurageli weysay baasaboorka xaniban awgii oo u geeriyooday abshir waa wiil dhallinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo laba bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah waxa uu ka waramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay baasaboorka waxaan u raadinayey hooyadii xanuunsan baan u raadinayey oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo marka falastiin caqabado aad u badan baan kala kulanay ilaa hadeerna dee dowladda soomaaliya xanibtay baasaboorka kuley ilaa hadeerna waxaa niban yahay marka ma garan karna sababta dad badan oo dee iyana u dhiban baasaboorka walaahi maan lii sheegan sababta loo xanibay ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xaniban yahay december ilaa hadeer buu xaniban yahay baasaboorkii janwariyo dhan baa dhamaatay ilaa hadeer februarya lagu jiraa marka ilaa hadeer waxaa helna malaha resultiin beenle dowladda xildhibaan yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay ma khatar uu ku jiraa wax lagu qaada daan la helin ninkaas khatar uu ku jiraa isbitaalka waxay ugu dhaheen baralis oo noqonaa amba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen shala mar amt abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la-aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid a tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la-dahay iyo weliba duruufo ka duwanba
dabcan way jiraan dad badan baa u xaniban marka dee way jiraan basaboorka waa loo wada xanibanya dadka dee siyaabo kala duwan bay dee maadaama ay tahay jinsiyadii dalkoodii waa dareemi karaysaa magarata
xildhibaan yuusuf xayle jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuunba leh in dadka soomaaliyeed ay la soo dirista xaaladan oo kale wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay kasii badan dareemayaan lag dad badan oo iska cabanaa waa ku arkay goobta migrationka dhowr maalino hadda migrationka tegay waaba xiran yahay waa waayay qof aan qaabilo marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaanoo si walba waxu raadinayo haddii aan la-an qof kaloo maanta qof wadan arki karin waad dareemi kartaa duruufta jirto marka arrin taas arrin xanuun badanay ku naqatay maanta baasaboorka saameynta ummadda soomaaliyeed wallaahi falastiin walaalay waa arrin xanuun badan sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqa leh iyo ciddii lagu ogaa in la weydiiyay ku habboon tahay lakiinse waa arrin aada ii xanuujiyay mararka qaar waa waa waa ku xanuunsadaa si aan ufasira ma aqaan waayo shaygan aanay kama shaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkadaha loola heshiiyo laakiinse xanuun weyn ayaan dareemay maalmaha wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay samaynta baasaboorka soomaaliga ayaa la sheegay inuu u xaniban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkadii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda balse kama aanu jawaabin dalabkeenii waraysi ee arrintan la xiriiray
warbixintaasi waxaynala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan ciidamada dalka masar ayaa weerar ku qaaday fariisimo la sheegay inay lahaayeen kooxaha islaamiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda gudaha dalka masar waxaana weerarkaasi ku dhintay tiro ka mid ah maleeshiyada la weeraray sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda ee qaahira xuseen saxnuune sideed ka mid ah maleeshiyada argagixisada masaarida ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada dowladda masar weerar ay ku qaadeen meelaha ay ku dhuumaaleysaan kooxaha argixisada galbeedka dalkani tv-ga dalka masar ayaa sheegay howlgalka lagu dilay maleeshiyada xagjiriinta inay si wadajir ay u fuliyeen milatariga iyo ciidamada booliska ee waddankani taamir al-rufaaci afhayeenka rasmiga milatariga waddankani ayaa sheegay ciidamada inay dileen sideed ka mid ah maleeshiyada argixisada islamarkaasina ay qabqabteen tobanaan ka mid ah kooxaha argixisada ee ka dagaalama dhulka saxaraha ee galbeedka dalkani howlgalkani oo ay si wadajir ay u fuliyeen ciidamada milatariga cirka iyo dhulka oo kaashanaya ciidamada amniga masaarida waxaa sidoo kale lagu burburiyey gawaari iyo hub fara badan oo argixisada ay ku hayseen deegaanada saxaraha ee waddankani ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee xukuumadda masaarida tiidiga qaranka masaarida ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya qaar ka mid ah meydadka maleeshiyada argagixisada iyo gawaari burbursan iyo saanado hub ah oo lagala wareegay kooxaha argagixisada ciidamada milatariga iyo kuwa booliska ee dowladda masar ayaa baryahan waday howlgallo ay ku ugaarsanayeen maleeshiyada argixisada ee ka dagaalama waqooyiga iyo galbeedka dalkani si loo yareeyo ama loo joojiyo weerarada ay geystaan kooxaha xagjiriinta ilaa iyo hadda kooxaha la dagaalama dowladda masar kama aysan hadlin weerarka lagu dilay qaar ka mid ah maleeshiyadooda arrimahan ayaa imaanaya xili wakiilka joogtada ah ee dalka masar u fadhiya qaramada midoobay maalintii shalaya uu ka qayb galay shir aan caadi ahayna oo looga hadlayay la dagaalanka kooxaha argixisada oo ay soo qaban qaabisay dowladda faransiiska oo ka dhacay dalkaasi maraykanka danjire maxamed idriis wakiilka dowladda masar u fadhiya qaramada midoobay oo ka qayb galay shirkaasi ayaa sheegay inay daruuri tahay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka hargagixisada gaar ahaan sidii dowladaha caalamka ay u joojin lahaayeen dowladaha iyo shirkadaha maalgeliya kooxaha xagjiriinta maxamed idriis ayaa shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in xukuumadda masar diyaar ay u tahay sidii ay u fulin lahayd dhammaan heshiisyada ku aadan dagaalka ka dhanka hargagixisada iyo xagjirnimada kooxaha hargixisada ee ka dagaalama dalkani oo qaarkood raacsan ururada daacisha iyo alqaacida ayaa sannadihii ugu dambeeyey dalkani ka fuliyey weeraro ka dhan ah dhismayaasha dowladda goobaha dalxiiska iyo macaabidda ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta dalkani inta la og yahay boqolaal ka tirsan ciidamada masaarida iyo dad rayid ah ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen weerarada iyo qaraxyada kooxaha argixisada ay ka geysteen gudaha dalkani afartii sano ee ugu dambeysay xuseen saxnuuni v o a kahira
markana jabuuti xubnaha mucaaradka siyaasadda jabuuti gaar ahaan kuwa aan haysanin sharciga dowladda ay ku aqoonsan tahay ayaa waxa ay ka hadleen kulan dhowaan madaxweynaha jabuuti uu la yeeshay asxaabta muxaafidka iyo kuwa kale ee mucaaradka ee ka wada tirsan baarlamaanka dalka jabuuti iyagoo ku tilmaamay kulankaasi inaanu waxba soo kordhinaynin islamar ahaantaasina dadaalka xal uhelidda khilaafka siyaasadeed ee dhex yaalla mucaaradka iyo dowladduba aanan waxba ku kordhin karaynin wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan soo diray qoliyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ee aan haysan xusbiyo sharciyeysan oo dowladdu ay aqoonsan tahay oo iyaga aan lagu marti qaadin kulankaasi ayaa sheegay inay tallaabadan waxba soo kordhinayn iyadoo dhinac kalena madaxweynaha jabuuti uu sheegay in kulankan oo ah kii u horreeyey ee noociisoo kale ah wax ka tari doono xoojinta midnimada qaranka iyo wadashaqayn wanaagsan oo dhex marta muxaafidka iyo mucaaridka jabuuti jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mida madaxda mucaaridka ee hadda ku guda jirta dib u soo noolaynta isbahaysigii u s n ee mucaaridka ayaa sidan annagu waxaan u aragnaa uun markii uu arkay in ummaddii ku baraarugtay dibahabaynta mucaaridka inuu isna tallaabo kala qaaday waahimkana waxa uu yeedhow qoladii daawalba la joogtay ciddii la joogtay ee kuwii dee taabaysanaa ayuunbuu shiriyey wax dee jadiidoo la taaban karo anuu meeshan dee kamaan arag ayaan kuleeyar badan laakiin qolyo mucaaridoo baarlamanka ka tirsan ayaa iyaguna ka qayb qaatay ka waran kuwa mucaaridkaasi waynu ognahay waa maqaarsaar maqaarsaar weeyaan waanay la joogeen awalba way la joogeen marka awalba meesha kamay maqnayn haddii laga tegi waayo dee waxaa jirta qolo jadiida ku biirtay oon yacnii fikir wadaag lahayn kuwaana oo bil horteed dee sidaan wuxuu arkayna u arkayaa maantana meesha tegay madasha tegay waxaan kuwaa u sheegaynaa wixii shalay ay ummadda ugu baaqayeen ay lahaayeen waan waa la idinka maqan tahay oo waan idinku halgamaynaa dee inaanay iloobin wixii qadiyadiina inay halkii weli taagan tahay dee amba waxaa ku biira qoladaa la xaraystay maqaarsaarku noqday amba halgankiibay halkii ka waday dee waxna way ka soo saaray waana ka warsuga xusbigaad carabka ku dhufatay haddii hadalka la kala cadeeyo waa xusbiga c d u s d loo yaqaan hade waa nimankan kuleeya markii horeba fikir wanaag baan lahayn oo waanu isu dhoweyn sina waanu wada arkaynay imikana dee waa loo yeedhay dee waanay taagkana xaqna weyla inay tagaan laakiin waxaan leenahay wixii shalay aad idaacadaha ka lahaydeen ee aad ku cambaaraynayseen dowladda qadyaddii halkiinbay taagan tahay waxba ismay bedelin haddaanay isbedelin qadyaddii halkiibay taagan tahay dee waan idinka war sugaynaa bal waxa meesha kasoo xaraysaan qolyihiinan kale mucaaridkee aan lagu marti qaadin ambaani madaxweynuhu la kulmin maxay tahay tallaabadaad qaadaysaan amba qorshiina muxuu yahay dee waxa weeyaan horta waxaan kuu sheegaya rabadaanoo annaga ididiilada ugu weyn waxay shicibkiibaa nala socda oo na taageersan oo niyad niyadda noo dhisaya halgankiina waan u wadaynaa annaga waxaan u taagannahay mar walba inaan rabitaanka ummadayada iyo wixii aan la jecel lahay inaanu sheegno oon ku halganno oon dadka u bandhigno ayaa mar walba annaga muhiimadeedu ugu weyn tahay maaha wan annaga wax doona ummaddaan waxu doonaynaa ummaddaan waxu doonaynaa halkiina waa laga wadayaa isbeddelkiina wuu socdaa maxamed axmed yuusuf rabaash oo ah gudoomiyaha xusbiga mucaaridka c d u ambasadey oo ka qayb galay isagu kulankaasi ka dhacay madaxtooyada jabuuti ayaa isna sidan iigu waramay arrin runtii lagu sii talagalay ma ahayn arrin degdegay ahayd maalintii ku horraysay baa naloo sheegay oo warqadda la ii keenay horta mataqaanaa martiqaadka sida ay diintu iyo sharciguba dhigayso martiqaad kulley in laga jawaabo iyo ahayd sidii baan ku tagnay runtii macaaradka uu ka maqnaa macaarad badan ma joogin xisbiyo badan oo macaaradoo maqnaa way jiraan kuwa annaku dhinac iyaga sharciyaysan iyo kuwa aan sharciyaysnaynba way maqnaayeen laakiin waxaan filaynaa insha allah in arrintaas gunta laga gaari doono dadka reer jabuuti intooda badan waxay leeyihiin qolyahan meesha iskugu yimid waxa weeyaanuun kuwii baarlamaanka jabuuti ka tirsanaa dabcan iniguna aad qayb ka tihiin mucaaridkii dhabta ahaa way ka maqan yihiin fagaarahaasi lagu wada hadlayay markaas iyadoo aragta arrinta horta waxa weeye ninba siduu doono u arko macaarad dhaba iyo macaarad aan dhabahayn xaggayga aniga ma jiraan macaaradku waa ka macaarad aniguna ma odhanay anigu kii saxaan hay iyo kii dhabtaan hay iyakuna inay yidhahdeen waa laga fiican yahay laakiin macaaradku inay maqan yihiin waan sheegnay waanan ka hadalnay meeshaasoo waan ka sheegnay waanan kulannada damba lagaga wada hadli doonaa baa layidhi annaku laakiin waxa weeye waxaan nahay maanta meeshaana aan ka dhex sheegay afhayeenka macaaradka yaa ku xil saaray markaa waxaa ii xilsaaraya kuley wakhtiga ii xilsaaraya maadaama ay dowladdu maanta leedahay waxa aan la sheekaysan karaa oo keliyata xisbiyada sharciyaysan qolyaha mucaaridka ee iyagu goobtaasi ka maqnaa ee lagu tilmaamaya xisbiyada mucaaridkaan sharci haysan waxay ka dhul sugayaan inta badan siday sheegayaan xisbigan aad adigu gudoomiyaha u tahayn c d u ambasadoy inaad ku milmataan qolyahan kale amba inaad ka run sheegtaan wadahadalladaasu inay de xalaal yihiin iyo in kale maxay tahay markaa jawaabtaad ka bixinaysaan arrinta waxa weeye horta soomaalida waxay tidhaahdaa barasho horteed haynicin bay tidhahdaa marka waxaan leeyahay maanta macaaradka jabuuti sida a mataqaanaa aan ku soo barbaaray amba igu soo barbaariyey gudoomiye sharafeedku waxaa ii taala maanta inaan ka run sheego wakhtigana ha la sugo haddii ay suurto geli weydo in waxeeshaasi wax nadiifa oo daacada ay jiri weydo sida ii lama sii wadi doonto hawsha rabadaan muuse v o a jibuuti qolyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ee aan haysan xusbiyo sharciyaysan oo dowladdu ay aqoonsan tahay oo iyaga aan lagu marti qaadin kulankaasi ayaa sheegay inay tallaabo
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan xaalad nololeed oo adag ayay sheeganayaan inay la soo daristay qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya arrintani waxay ka dambeysay kadib markii hay-adihii qaramada midoobay ee taageeraya qaxootigan ay yareeyeen shaqadii ay hayeen waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa kuwankan oo yeesheen dhammaan hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab dulucdiis ayaa waxay ku sheegeen inay ka naqaashaan kana wada arrinsadaan xaaladaha cakaran ee nolosha dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab soo food saaray marba marka kasii dambeysa hay-adaha qaramada midoobey ee howlgalka ka wada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa gabaabsi ka geliya adeegyada kala duwan ee dadka qaxootiga u fidiyaan waana inta badan qaylidhaanta haatan guddiyadan kala duwan ee qaxootiga haatani ay isugu yimaadeen kana arrinsanayaan magacayga waa cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley sanadada u dambeeye xeryaha qaxooti waxaa soo food saartay macluul iyo dhaqaale xumo dadkii waayeeladaha ah iyo caruurtii yaryar wixii la siin jiray hay-adaha w f iyo ay siin jireen waa la waayey waxaa hadda ka sii daran oo soo kordhay in ilmihii waxbaranaya waxbarashada ay waayaan annaga markaana qaxooti halkan waxaan u joognaa amni iyo waxbarasho iyo biyaha umbaan ku haysana iyada wax kale kumaan haysan hadda waxbarashadii gacantu ay ka baxday sababtoo laba boqol iyo dhowr macalin baa shaqada laga joojiyay sanadkan keliya walaahi xaaji aadan cusmaan oo ka mida waxgaradka iyo hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo isaguna kulankaasi ka hadlaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ka qabsoomeeya sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab haatan ay quus ka taagan yihiin kusii sugnaanshaha xeryaha qaxootiga dhadhaab balse xataa aysan awoodin soo saaridda noloshooda ama inay ka hayaamaan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo meel ay haatani aadi karaanna aysan jirin
caafimaadkii annagu uma doonan karno nairobi iyo gaarisa ma tegi karno sharci aan ku tagna ma lihin haddana goobihii caafimaadka sida heltiboosyadii waa la dhimay isbitaalkii waxaa soo food saartay daawola'aan kuwii kale fayadhoorka iyagana labaatan baa laga soo reexaa imaatay maaragta dhaqaala daraa imaatay oo biyihii iyagana hoos bay u dhaceenoo maalin walba waxaa meeshii taagan oon inay dadku ma aragtaaye ay samalhaadaan oo kolba iyagoo jeergaamo wata ay meelo ma aragtaaye ay ula cararaan oo meelshii ay biyo un ay ka heli karaan marka waxaan codsanaynaa qaramada midoobay gaar ahaan un-ka inay dhaqaalo raadiyaan annagu waddanka annaga weli ma degin mana xasilin meelaan ku noqonnana ma garanayno kuwii waddankii aaday baa ma aragtaaye ka soo noqday oo kaamamkii macluul ay ku haysataay oo inta yaree raashinka ee shamuurayda xitaa aan helin kuwo kaloo cusub oo qaxooti cusub oo hadda soomaaliya ka soo barakacay baa jira nolosha adag ee dadka qaxootiga haatan soo food saartay ayaa waxay ku sheegeen inay tahay mid dadka qaxootiga aysan ku sii noolaan karin xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo hay-adda qaramada midoobay hay-adaha hoostiga iyo gacanta ku hayay dadkan qaxootiga marba marka kasii dambeysa ay jarayeen adeegyada kala duwan ay u fidiyaan dadka qaxootiga sidaasina waxaa ku doodaysay ruqiya cali raage oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga ifo
habeen walbo isbitaalka waxaa ku dhimata dhowr iyo toban ruux baa ku dhinto dadkaana waxaan eersanaynaa waa dacni xagga ka hayo hay-adaha dhexdooda markaad iniga dhakhtarka isku dhacdaan oo dhahaan war qofkan meeshan ku dhiman haya maxaa ka rabtaan ma qaadaan inteengaynaa lacag ooma hayne kharash ooma hayne wardawaaye dadkan meesha sida xoolihi kuma xaraysanaan karaan kumana dhammaan karaane qofku ma intuu maligiisa ka soo galay meesha ku dhiman meel halkan buu taagnaan haaho halkan buu taag meel loo qaadaba ma leh waa caalamkii ma aqaan waxaa la yidhi labaatan iyo sideed sanaa nilahaye waa nagala kindaalay oo cod haddayna rabto ina danaynaysa maba laha yaaba hadda mararka qaarkood naloo soo jawaabaa mitimada markaan gallo oo cad inta badan nolosha dadka qaxootiga halkaasi ay ku haysteen ayaa keliya waxaa la isugu soo aruurin jira oo keliya adeega caafimaadka biyaha iyo tacliinta iyo amniga mana jirin hooy rasmi oo dadka qaxootiga halkaasi ay ku hoydaan oo hay-adaha qaramada midoobey halkaasi ay ka sameeyaan dadkii soo laabtay xeryaha loo kala gooyo xere xere inta la-eg lagu daroo kaleeto waay biyo ma haystaan tubooyin fiican ma haystaan macaantana waxay noqonaysaa ilmaha iyo hooyooyinka si u wareegayan caagada eber maqrabka inay kusoo dhacaan habeenkan calooxanuu ku noxoolta basalgey isku soo wadaelceliyo xaaladda nolosha dadka qaxootiga oo maalinba maalinta kasii dambeyso ceel kusii dhacayso waa heshiis horaan hay-adaha qaramada midoobay dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda dalkani kenya ay ka heshiiyeen oo ahayd in dhaqaalaha ugu badan ee dadka qaxootiga haatan la geliya lagu bedelo in nolol cusub dadka qaxootiga gudaha dalka soomaaliya looga sameeyo taasina waa mid ay hay-adaha qaramada midoobay xilligaasi ku fikirayeen in dadka qaxootiga ay ku dhiiran karaan in gudaha dalka soomaaliya galaan maxamed farax shire v o a garisa
gabagabadii idaacadda subaxnimo ee v o a oo washington si toosan kaga imaanaysa ayaan soo gaarnay markan dhinacii heesaha waxaan idiin soo gudbinaynaa fanaaniinta cabdibaadil ibraahim iyo allah u naxariiste saado cali warsame
heestaasi ayaan gabagabo u ahayd idaacaddeenii aruurnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaanuu joogay ilyaas gabayaahu intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgel